BFA European Championship. I'm Nikki Strong. This is VOA1, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa sideedda bisha lixaad labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waa kowdii iyo barhkii duhurnimo washingtonna waa lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah arday baratay cilmiga aasaasiga ah ee caafimaadka oo tababar loogu xidhay magaalada qardo ee gobolka bari marka waxbarashada walaaliyaal aad ba u tiro badan tahay waxaan ku bogaadinayaa maanta inaad dhammaysteen waxbarashada a rabteen laakiin waxaan odhan lahaa sideedaba marka qofku brograam intuu bilaaba ka qalan jebiyo ma aha adduunka dhan buu soo hele maaha waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan shaqooyinka ay weriyayaashu qabtaan xiliyada ay dadka kala nasanayaan kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka
in ka badan laba boqol oo qof ayaa maanta oo salaasaa lagu xidhay dalka australia dadkan ayaa lagu soo qaqabtay howlgallo lagu beegsanayay silsila dad ah oo dembiye abaabulan ka geysta meelo badan oo dunida ka mid a dadkan ayaa la sheegay inay yihiin dad isku xidhan oo kooxo ah oo daroogada iyo waxyaabaha kale ee dunida mamnuuca kaa ka ganacsada iyagoo kala jooga wadamo kala duwan oo ku yaala qaaradda asia koonfurta america bariga dhexe iyo australia ragga la qabtay ayaa la sheegay in qaarkood ay dileen in ka badan labaatan qof saraakiisha dalka australia ayaa sidoo kale sheegay in maalin ka hor ay soo qabteen laba boqol iyo afar iyo labaatan qof oo kale oo dembiyo kuwan lamida loo haysto tirada eedeysanayaasha ilaa hadda ciidamada ammaanka ee dalka australia ay gacanta ku hayaan ayay tiradoodu ka badan tahay shan boqol iyo afar iyo labaatan qof isku geyn booliska kanada ayaa sheegay in nin caddaan ah uu isniintii dilay afar qof oo hal qoys ahaa oo ka mid ahaa muslimiinta kanada kadib markii uu jiirsiiyey baabuurkiisa afhayeen u hadlay booliska degmada london ee duleedka gobolka ontario ayaa sheegay in falkaasi uu ahaa mid nacayb ah ninka weerarka geystay oo labaatan jir ah ayaa lagu magacaabaa nathaniel feltman qoyska uu laayay ayay da-doodu u dhexaysaa sagaal ilaa iyo afar iyo toddobaatan sano jir booliska waxay sheegeen in hadda ninkani ay xidheen lana filayo in maxkamad lasoo taago khamiista aan ku bilownaya magaalada qardho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu guddoonsiinayay shahaadooyinkii ay muteysteen arday baratay culuum la xiriirta caafimaadka warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf munaasabadan ayaa ahayd mid lagu sagootinayey laguna dhiirigelinayey dufcadii shanaad ee ka qalinjebisa macadka barashada caafimaadka ee magaalada qardho waxayna dhallinyaradaasi oo isugu jiray wiilal iyo gabdho ay dhammaysteen kulliyadaha umulisnimada iyo weliba kalkaalinta ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay maxamed faarax waxaana uu ka warbixiyey dufcadan maanta qalinjebisay macadka caafimaadka ee qardho kule iyo qaybtiisa oo tutay ee asaasiga lixda bilood halka maanta waxaan iskugu nimi xalfad qalinjabina oo ay ku qalinjabinayaan ardayda qaybta macadka qarar college of health science aa qaybtii shanaad oo ka qalinjabinaysa macadka qarar college waxaan iskugu nimi waxa weeye farxadooda inaan la wadaagno oo la qaybsanno macadka waxaa ka qalinjabiyay arday badan oo qaybtan qaybta college-ku waa qaybtii shanaad ama tufcadii shanaad ka qalinjabisa macadku wuxuu soo saaray tufcado badan oo ka shaqeeya meel kasta oo ka mid ah puntland hadday tahay qaybta lixda bilood iyo hadday tahay qaybta collejkaba kuwaasoo ka shaqeeya meel kastoo ka mida goobaha caafimaadka ama cusbitaalada ama farmasaaasha oo ka mida goobaha caafimaadka ee puntland iyo meel kastoo ka mida soomaaliya duqa degmada qardho cabdi siciid cismaan iyo weliba cabdiqani qardaawi waalidiin iyo weliba marti kale oo ka qayb gashay kulankan loogu hambalyeynayey laguna sagootinayay dhallinyaradani ayaa halkaasi dardaaran u jeediyey iyagoona ugu baaqay waxa ay barteen in ay ka midho dhaliyaan si bulshadooda ay ugu adeegaan aqoontii muddada dheer ay baranayeen haddaadan waxba haysan aan waxla baran waxaa laga yaabaa qof kale inaad ka sugto waxaad cunaysid qof kale inaad ka sugto waxaad cunaysid baa laga yaabaa laakiin markii aad shaqaysato waxbarato baan leeyahay cidna wax ka sugumaysid shaqadaada unbay maaragtay wax ka helaysaa waxa bayjega loo yaqaano ama lacagta la helo ee qofku markuu shaqaysto unbaa ku xisaabtamaysaa inta ay tahay haddii kale waxa weeyaan qof kale ayaa ku tiirsanaanaysaa laakiin haddaad wax barato waa lagu xisaabtamaya dhakhtar ba halkaa jooga ners ba halkaa jooga ha loo yeero ha loo tago waxaa noqonaysaa maxay part of the society marka waxbarashada walaaliyaal aad ba u tiro badan tahay waxaan ku bogaadinayaa maanta inaad dhammayseen waxbarashada rabteen laakiin waxaan odhan lahaa sideedaba marka qofku brograam intuu bilaaba ka qalanjabiyo ma aha adduunka dhanbuu soo hele maaha the gate of education baa la yahada waa meeshaa ka sii geli lahayd waxbarashadii kale waa inaad sii wadda marka maanta waxaa baratay wax ka mida caafimaadka baratay ha seexan sii wad brograam kale raadi mid kale raadi mid kale raadi waxaa laga yaabaa haddaad saa ku socoto shan iyo toban sana kabacdi toban sana kabacdi inaad dhakhtar buuxda noqdo noqoto dhallinyaro fara badan oo runtii dalka wax u qabtay ugu dambayntii dhallinyaradii maanta qalin jebisay oo shahaadadooda caafimaad gacanta laga saaray ayaa u mahad celiyey waalidiintooda iyo macallimiintooda oo dadaal iyo weliba juhdi ku bixiyey in maanta halkan ay soo gaaraan iyadoo gabagabadiina halkaasi dhallinyarada lagu guddoonsiiyey shahaadooyin taasoo caddaynaysa aqoontii ay barteen maamulayaasha iyo waalidiinta anoo halkan ku faraxsan maanta shahaadadeeda iyo ardada kale runtii waxbarashada lagu sheegaya waxa weeye dulqaadasho waan u mahad celinayaa dhammaan maamulkayaga macallimiintayadii iyo waalidiintayada maanta heerkaana soo gaarsiisay aan iyaga ku soo gaarnay waxaan si khaasa ugu mahad celinayaa waalidiintayda oo ka dambaysay maanta inaan heerkan soo gaaro talabaad waxaan u mahad celinayaa maamulkaygii sharafta badnaa iyo macallimiintaydii iyo waalidkay oo aana la-aantood maanta halka aanan soo gaareen ayaguna sidoo kale waxaan ku faraxsanahay maantay inay noqoto qalinjabintayadii aan muddo dheer sugaynay aanu ku faraxsanahay
yuusuf maxamuud v o boosaaso mahadsanid yuusuf haatana dhegaystayaal aanu aadno dhankii heesaha aan idinkugu talagalnay maanta hadda fara kudhigay dumar ugu firantii haddan faro fara kudhigay mafidmowda barashada laga fiirsha dhinacyada luteejinaadeenago barquraa mafidmowda barashada laga fiirsha dhinacyada
duhur wanaagsan ayaana dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay wariyayaasha ayaa ka mid ah xeerfadlayaasha ay shaqadoodu tahay inay bulshada u adeegaan xitaa xilliyada ay ummadaha kala nasanayaan oo ay ka mid yihiin maalmaha ciidda iyo fasaxyada kale haddaba waa sidee hawsha wariyayaasha ee aan fasaxa lahayn warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada jabuuti nooga soo dirtay wariyaha v o a sagal saciid faarax shaqada warbaahinta dunida waxa ay ka mid tahay shaqooyinka ugu awooda badan islamarkaana ugu sarreeya laakiin ma aha shaqo sahlan marka la qabanayo waxa ayna la kulmaan wariyayaasha iyo dadka kale ee ka shaqeeya saxaafadda daal iyo madax xanuun badan mana helaan fursado ay dadkooda kula damaashaadaan xilliyada fasaxyada lagu jiro sida iidaha iyo maalmaha kale ee dadku ay weynayaan waxa weliba taa usii dheer waxa ay sameeyaan oo ay diyaariyaan barnaamijyo warar iyo waxyaabo kale oo dadkaasi fasaxa ku jira ee nasanaya ay ku madadaashaan haddaba xilli aan ku sugnaa goob ay ka socotay xaflad weyn ayaan waxaan wax ka weydiiyey bal shaqadooda iyo sida ay saamaynta ugu yeelato axmed cabdikariin iyo xuseen cumar oo ka mida dhallinyarada wariyaasha ee ka howlgala dalka jabuuti gaar ahaana gudaha caasimadda jabuuti waxaweyaan markay hawsha dhammaato iyagu hawsha noo bilaabataaba siimsaakoo kale xafladdu way dhammaatay cid walba wuxuu gurigiisuu galay kii doon uu seexanayaa annaga xilligaas waxnoo bilaamaysaa hawl kaloo labaad oo ah warkii laga rabay diyaaristiisii jardaristiisii samaystiisii habaystiisii daristiisii iyo wixii kale ka samayn kartay barnaamij marka waxa weeyaan waa waa ficil aan kaga duwanaan oran lahaa shaqaalaha kale maadaama oo annagu ay tahay hawshan mid aan joogtaa joogtaa waqti aan lahayn oo dadka aan madadaalineyn dadkiina ay u baahan yihin xilli walba inaan la hadalno oo u sheegno dadku waxay wax ka sugayeen waa annaga
marka goorma anaguna sinabaad isleedahay
xilli aan darar ahayn habeen ahayn baan nasannaa
ay axmed baa sinaan ka jooga axmed ka waran dareenkaaga daalka iyo shaqada
walaa horta waa sidaas anagu haddaan waryaalnahay ama dadkan saxaafadda ka shaqeeya nasiina marta maba lihinba wakti fasax ma lihin dabcan waa waktiga shaqadu noogu badan tahaba marka fasaxyadu waa waktiga anaga shaqadu noogu badan tahay askaraan iska nahay askarta dabcan lamidaan maleynaa waxaad arkaysaa waqtiga ciidda oo dadku ay ciidayaan oo fasaxyada ku jiraan oo is booqanayaan anagu ma ma tagno cidna ma booqanno cidna uma tagno waqti uma helno waa shaqada kuugu badanba wax laga rabaa barnaamijyaa laga rabaa wararaa laga rabaa marka nasiin maba lihinba waa sidaasoo kale maalmaha xorriyadda maalmaha munaasabadaha waaweynu jiraan waxaasoo dhan saasoo kale marka dadku dadka ugu mashquulka dabcan subax hore kale ay tagaan oo shaqadii maalin munaasabadii ka yimaadaan ay guryooda iska aadaan iskala shaqo tagaan danahooda kale iska raacaan laakiin anoo markaasaan bilownaa inaan wax war samayno inaan barnaamij samayno in montaash la bilaabo waxaa laga yaabaa in ilaa habeenka aad ku gaartid dadku laakiin ooma oga may waa da- kolley inta badan waxaan isleehay dadkii ka shaqeeyun baa og iyo dadkii dabcan naga agdhow laakiin inta badan dadku dhibkaas inaan qabno ma oga laakiin waxaa laga yaaba habeenkii oo kale haddana markii haddana inaad sii geshid qof in life gelaysa in barnaamijyo dhex gelaysa nasiino ma lihinba maalmaha kale anoo dhaamo maalmaha fidadkaana haddana waxaa jirta intaa xataa fadhiyada maskaxaad way shaqaynaysaa mar horta marna ma nasan ma mar maskaxda ka shaqaynsiina soosila berri maxaa qabanaysaa ama barnaamijaa laga rabaa waxbaad diyaarinaysaa iyo mara shaqadii gacanta kula jirto inta badan laga yaaba qofku saacado yaro hurdo hadduuba dee hurdadaas ay tahay mid oo oo- oo oo waqti bes laakiin waqti kale ma jiro marka aad joogto waxaa ka fikiraysa waa mara maskaxda tuujinaysa mara muruga tuujinaysa waa labadaasun ma- ma jirto waqti kale ma jiro xuseen adig markii kuugu dhib badeed goormay ahayd inta lagu shaq- shaqooyinka in wallaahi xilli ay dhib jirtay ma jirto laakiin waxaa igu dhib badan in xilliga in warku yaallo isla markaana laga sugay warku inuu baxo iyo sukayristii ereyadii sidii warka loo daabici lahaa sidii ay u qarin lahayd waxaasoo dhan waa xilliga warka diyaarinaya marka een, wariyaashu dhowr dhowr nooc bay kala baxaan adigu maadaa wada jarjaro oo diyaariyo oo sameeya mise codkaad samaysaa kadib qof kalaa sameeya may anuha sameeyaa isku dabaridkii qaabka siduu codku dhacayaan qoraa iyo meelaha ka soo galaya sawirad waxaasoo dhan baan sii habeeyaa jajarista qof kala sameeya
adi axmed shaqadaadu Ah, anigu waa- waxyaaba badan isu qabtaa waa akhriyaa ee, ma- anaa soo hadda hadday qasabku noqoto anaa soo duubto ama cid wax soo duubto markas ama laga yaabo kaamarmaanka inuu iga- iga iga mashquulsan yahay ama howl kala hayo montaajkan sameeya marka ee, anu waxaan ahay dadka ugu horeeya oo soo gala dadka ugu dambeeyo ka baxan oonaa shaqada marka waad duubtaa codki baad qabataa waad tishataa waad dirtaa Ah, intaasoo dhan isu qabtaa marka waxaa ka dhintaa qofka ugu dambeeyana waana qofka ugu horeysa oo horgala waana ugu dambeeya dadkana tusaale ahaan hadda meeshan ka shaqeyno oo kale markaan joogno waxaa laga yaabaa in munaasabado ay jiraan waxaa laga yaabaa in wafdiye iyo dad ay yimaadaan waxaa laga yaabaa in shaqooyin kale oo ama arrimo bulsho waxa doon ha noqdaan afar shan war inay iskugu kulantaa laga yaaba waxaas waxaa laga yaabaa in ee, mararka qaarna waxaa dhacda ee, hadda dad ada- waa leela shaqeeya laakiin inaan cod qabto cod kale qabto laba war saddex warna qabta laga yaaba sameeyo haddana soo duubitaankana sidaas oo kale maskaxdan ka daalnaa guriga markaad tisaan kale maxaad jeceshiin buuqa iyo buuq kale ma karaysaan iyo inaad tv daawataan adoo maanta la tv ku dhex jiray oo tv ka shaqaynaya ama idaacad ama wuxuun waday guriga markaan tagno waxaan jeclaa inaan ka relax sameeyo inaan iska cibaadaysto haddana naftii baa kujidinayso waxaan rabaa anoo ku dhex jira warar iyo wixii dhacayo o dhan inaan daawado inta badan waxaan badan ahaan maleeyaa inaan sii galo wararka wixii ka dambeeyey inaan daawado laakiin in- dadka inay hadlaan iyo buuqooda ma ka heshaa may ma jeclin anaa buuq socdaba maadaama maadaama hadal ka shaqeyno markaan guriga joogo ma jeclin qof iyo buuqi hadalka
Ee, waa ma qaadi karto maskaxda wax badan Ee, waa daalan tahay wax badanaa ku jira wax badanaa ku duuban Ee, waxyaabihii qaaraa laga yaabaa inay weli kasi maskaxda ka shanqareen markaad tagtid waxaa u baahan taha runtii inaad nasatid laga yaaba in mararka qaar haddii su-aal lagu weydiiyo ama su-aashaas laba mar kugu soo noqoto inaa- inaad inaad ka carruurta lamay ama buubuuq haddii xaafadda iyo waxyaal wax joogaan ma qaadi ma qaadi karto haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya faarax maxamed cali
aan ku bilaabay tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester city beb guardiola ayaa lagu soo waramayaa inuu dadaal dheer ugu jiro sidii kooxdiisa manchester city ay ula soo wareegi lahayd weeraryahanka kooxda tottenham harry kane iyo khadka dhexe ee kooxda aston villa jack grilish sida ay ilawareedyo u sheegeen telefishinka e s b n gardiola ayaa muddo dheer bartilmaameedsanaya grilish wuxuuna hore u sheegay inuu la dhacay awoodda ciyaaryahankan shan iyo labaatan jirkan ayaa sidoo kale waxaa il gaara ku eegaya kooxda manchester united hase yeeshee wararka ayaa intaasi ku dareeya in astonvilla ay dalabaadyo joogto ah ka helaysa kooxda manchester city waxaana astonvilla ay ku doonaysaa ciyaaryahankan boqol milyan oo geni gardiola ayaa aaminsan in haddii grelish uu kooxdiisa kusoo biiro uu kusoo kordhin doono tayo aada u sarreysa dhinaca kale kooxda manchester city oo isku diyaarinaysa inay buuxiso booskii uu baneeyay laacibkoodii hore sergi aguera oo ku biira kooxda barcelona ee wadanka sbain ayaa bartilmaameedkeeda koowaad waxa uu noqday kabtanka xulka qaranka wadanka ingiriiska harry kane kane ayaa toddobaadka hore u sheegay maamulka kooxda tottenham inuu jeclaan lahaa inuu isaga tago kooxda maadaama aysan wax kooba ku guulaysan tan iyo intii uu kusoo biiray kooxdaasi jariidada the sun ayaa qortay in kooxda tottenham ay kane ku doonaysa boqol iyo konton milyan oo geni oo kaasha oo u dhiganta laba boqol iyo toban iyo laba milyan oo dollar manchester city ayaa qorsheynaysa in dhammaystirka wadaxaajoodka kane ay qayb ka noqdaan raxiim stelan iyo gabriel jesus hase yeeshee shuruudaha cusub ee tottenham ayaa meesha ka saaraya in ciyaartoodan ay qayb ka noqdaan heshiiskan diyaargarowga xulka qaranka wadanka sbain ee koobka qaaradda yurub ayaa khalqal weyne ku yimid kadib markii kabtankooda sergi buskatis uu ku dhacay xanuunka covid sagaal iyo toban xiriirka kubadda cagta wadanka sbain ayaa ku dhawaaqay in dhammaan ciyaartooyda kale xulka ay xaaladooda ay wanaagsan tahay hase yeeshee ay aada uga xun yihiin xanuunka kabtankooda ciyaaryahanka khad ka dhexeeya kooxda barcelona ayaa ka baxay xerada xulka qaranka wadanka sbain wuxuuna kusoo jiri doonaa go-doomin iyo inuu tababar keligiisa ku qaato halka uu ku karantiilan yahay beddelka buskats ayaa ah khadka dhexe ee kooxda manchester city rodrigo hernandes waxayna tahay in tababare louis enrico uu go-aan ka gaaray in buskad uu kusii jiri doono kooxda uwefa ayaa ogolaatay in ciyaartooyda laga bedeli karo liiska la diiwaan geliyey sababo la xiriira dhaawac ama covid sagaal iyo toban laakiin ma ay ogola in la kordhiyo tirada ciyaartooyda taas oo ah afar iyo labaatan ciyaaryahan ugu dambeyntiina dhegeystayaal kooxda kubadda cagta chelse ayaa iska xirtay dhammaan fursadihii ay ku raadinaysa weeraryahan marka laga reebo weeraryahanka kooxda brusia dortmund erlin halang kaas oo ay awooddeeda dhaqaale isugu geyn doonto sidii ay ku heli laheyd tababaraha kooxda chelse thomas tuhol ayaa la siiyey fasax oo kusoo iibsan kara ciyaaryahanka uu doorbido kadib markii uu ku guulayso koobka kooxaha qaaradda yurub ee champions league jariidada mail ayaa qortay in kooxda the blues ay ka warqabta culayska maaliyadeed ee ku gadaaman baaca ciyaaryahankan xubintii wararka ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
haatanna mar kale aan dib u jalleecno kaalimihii heesaha
dhegeystayaal idaacadii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waa naga intaa waxaa idinla socotiinayeen nuur xasan nuur iyo anigoo ah sahre ciidla nuur intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo